waa jiraa dagaalku wuxuuna bilowday xalay goor dambe ayuu bilowday toban saac habeennimo baa howlgalku bilowday wuxuuna soo gabagaboobay hal saac oo toban dhiman waa garan ka dhaa howlgalkaas intuu qaatay oo dhowr iyo toban kilomitir oo isku weer ah baa dagaalu ka socday ciidanka dowladda puntland sida gaarka u tababaran ee b s ta baa dagaalka howlgalkaa fuliyey waxayna ku fuliyeen raggii horey baan isku haynay magaaladan alyacni ka geystay qaraxyada iyo dhibaatada ayaa ayaa la weeraray kadib markii dowladda puntland uu soo gaaray xog ah afar iyo labaatan saac inay rabaan inay magaalada dhibaato weyn u geystaan iyo goobo kale oo ciidamada dowladda joogto waa garan ka dhaa macnaha ciidamada dowladda puntland oo sida gaarka u tababaran oo fuliya weeraro kadisah xilliga ay dagaalka qaadeen iyo geesinimada ay ku galeen marka haddaad tiri khasaaro raggu geeri buu u nool yahay haddii dagaal dhacana waa la dhimanaya khasaarana waa imaanaysaa inay naftooda u huraan inay badbaadiyaan puntland bay ku talagaleen marka hebel baa dhintay hebel baa dhintay saxaafadda ka oranmayo laakiin waxaan kuu cadaynayaa howlgalkii mudug lala maaganaa ee mar labaad lasoo waariday in la fashiliyey waxaan maqli jiray xerada tabin dhimasho aada u ballaaran baa ayaa raggii ku dhacay rag laba boqol oo nin gaaraya oo shan tegnika wata iyo lix baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah husaanada iyo qaraxyada u saaraayan baa meesha joogay ciidan labaad oo ka dambeeyana waa jiray waxaan u mahad celinayaa yani ciidamada sida gaarka u tababaran ee qaranka puntland oo xogtana la socday ilaa markay ilaa deegaanka hubyo